asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa u alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteennii haddii iibaidmahayo aynu ku qaybsan jirnay howlaheennii farada badnaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo mahmaayaha iyo murtiyaha iyo turjumadda iyo tilmaamaha intaba khusaysay waana xubinteenna aan marar badan ku turjinno waxyaala dadka ka dahsoonaa ama ka daboolaa ama ka dadna teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibi waxaa la yidhi saddex saddex baa looga taliyaa waxaa la yidhi saddex saddex baa looga taliyaa oo see saddexda saddexdaa looga talin marka lagu leeyahay waxay waxa waa looga taliyaa marka lagu leeyahay waa laba qodob bay mid ku tusaysaa in waxan gacanta laga qabto oo shay u baahan in gacanta laga qabta oo waxaan looga taliya iyo shay haddii ilaahay kuu idmahayo dadka dhibahayay oo isaga laftiisii la rabo in laga hortago waa ka hortag iyo ka qabasho waa looga taliyaa ereyga haddaad maqasho waa waa looga taliya haddii hadda lagu dhaho nairobi state houseka looga taliya dee go'aamada magaalada lagu maamulo oo dhan waxay ka soo baxaan weeye ee xarunta madaxtooyada halkaasay ka soo baxaan baa lagu leeyahay saasaa laguu sheegaya marka xubinta waxay ku leedahay saddex saddex baa looga taliyaa afkeenna hooye laftiisa ayaa wuxuu u baahan yahay in weedha ama ereyada dhihitinkooda iyo say u kala macno weyn yihiin dadka afkan ku hadlaaya inay fahmaan waa mid lama huraan ah dadka soomaaliyeedna waaban kula dardaarmi lahaa hadday kuwa garashada yihiin waa intooda badan walow dhanka madaxda iyo kuwa maaragta horjoogayaasha ay dhibaatada ugu weyn inaga haysato oo afkiiyo dhaqanka laga dilay ama ay bahdilka weyn kaga dhacay ummad sideedaba haddii afkeeda iyo dhaqankeeda hallaabaan dee maxaa baaqi u ah waxba baaqi uma aha waana dhibaatooyinka soomaalida meel walba ku haysta ee dayaca iyo dhibaatada leh xubinteennan maanta marka waxay leedahay saddex saddex baa looga taliyaa haye saddexda saddexda looga taliya maxay tahay saddex nooc oo bulshada ka mid a ama bulshadii baa saddex loo qaybiyey saddex nooc baa bulshadii loo qaybiyey saddexdaas saddexaasaa looga kala taliyaa baa lagu yidhi haye balada dhegaystow la soco saddex saddex baa looga taliyaa haye qaar minankaa looga taliyaa qaar guriga ayaa looga taliyaa minankaa qaar looga taliyaa waa kow qaarna maskaxda looga taliyaa waa labo qaar kalena maalkaa looga taliyaa saddex saddex baa looga taliyaa qaar minankaa looga taliyaa qaarna maskaxdaa looga taliyaa qaar kalena maalkaa looga taliyaa baa laguyi saddexdaasi saddexdaasaa looga taliyaa haddaba dhegaystow yeena kaa hoos bixin saddex saddex baa looga taliyaa qaar minankaa looga taliyaa qaarna maskaxdaa looga taliyaa qaar kalena maalkaa looga taliyaa saasay ku leedahay xubinteennan murtida maanta ay aan dhex gallo qaar minankaa looga taliyaa qaar minankaa looga taliyaayo guriga ayaa looga taliyaayo waa caruurtii iyo maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo maamulkii qoyska oo guriga ayaa looga taliyaayo waa lagu soo idbiyaayo waa lagu soo barbaariyaayo wanaagga oo dhan iyo talada iyo dardaaranka iyo wixii aad siinayso gurigaa lagu siiyaa oo waa caruurtii ilmahaagii suuqa wax ku hadlaynaya haddaad aragto inaad suuqa ku garaacdo muhiim ma ah waa inaad dhahdo baawle gurigaad markuu guriga tagana aad isaga intaad guriga ku qabata aad xawdiso tarbiyada waxaa lagu yidhi waa guriga talada dhanba guriga ku soo sii waxa la wacay saad ilmaha u barbaarin lahayd saad u wanaajin lahayd guriga ha ka soo qaataa lagu yidhi midda ayada ah oo guriga ku soo sii waa midda labaad haddii ilaahay kuu idmahayo xubinta kuu sheegaysee waxay ku leedahay maskaxdaa looga taliyaa qaarna waa dadka waaweyn shararka iyo talooyinka waaweyn iyo ummadda jahaynteedii weeyaanoo maskaxdaa looga taliyaa maskax nadiifa ayaa wax loogu sheegaa oo talo lagu siiyaa waa qaybta saddexaade waxay ku leedahay qaar kalena maalkaa looga taliyaa waa wax magaratadii iyo baahanayaashii iyo kuwii caydha ahaa iyo kuwaas iyaga wixii aad hayso yaa wax laga siiyaao hadhowda taladaada iyagaa maqlahay adoon waxba u sheegin iyo haddana go'aamadaadii wanaagsanaa yay qaadanhayaano kuwaasna saddexaasaa looga taliyaa ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay saddex saddex baa looga taliyaa saasay inoo kala tustay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi lama huraan waa cawska jiilaal